بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون درسيين وحكى بالله مانتا آيادة بقول إيا تضباتنات ee suuratu lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo ittabicuu raaca maa shay raaca anzala allaahu alla uu soo dejiyey oo kitaabka qur-aanka ah qaaluu waxay leeyihiin gaaladii bal iska daa kitaabka inaan raacnee raaci maynee natabicu waxaan raacaynaa maa shay alfaynaa aan helnay aabbaa'anaa aabbayaashana aan helnay calayhi dushiisa iyagoo ku sugan ilaahay marka wuxuu yidhi awalow kaana aabbaa'uhum ayatabicuunahum aabbayaashood ma raacayaan walow kaana aabbaa'uhum aabbayaashoodba ha ahaadeen laa yacqiluuna kuwa aan garan oon aqooninoo fahmaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna aanan hanuunayno oon hanuunsanayno xaqa ku toosnayn waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheed suuratulbaqara ilaahay meeshaan wuxuu uga warramay subxaanau wa tacaala gaalada markii la wacdiyo oo lagu wacdiyo oo lagu waaniyo inay raacaan xaqa iyo qur-aanka ilaahay iyo wixii nebi maxamed lagu soo dejiyo oo diin ah waxay ku andacoo jireen waxaasoo gaalo walba oo rasuul u yimaadahay oo rasuul loo soo diraahi kasoo bilow kuwii nabi nuux loo soo diray calayhi salaatu wasalaam ilaa kukeen kuwii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diray ay ka midaysnaayeen ayay ku jawaabayaan oo ah innaa wajadnaa aaba'anaa calaa umma raadkii waxaan ku joognaa aabbayaashana wixii aan aabbayaashana ka soo gaarnay ayaana ku dhaqmaynaa saasay leeyihin waana waxaa la yidhahdo taqliidka meeshaan marka ilahi wuxuu sheegay subxaana wa tacaala in markii la wacdiyo oo la waaniyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka ahluxaq ahu ay wacdiyaan gaalada iyo dadka qaarkood oy ku wacdiyaan oy ku waaniyaan inay raacaan wixii ilaahay soo dejiye nebi maxamed ku soo dejiyey waxay leeyihiin ma raacayno qur-aankee waxaan raacaynaa wixii aan aabbayaashana ka soo gaarnay aabbayaashood wixii ka soo gaarayna waa asnaam caabudid wax kaloo daliila uma hayaan sanabka in la caabudaho inay bannaan tahay ama ay fiican tahay kitaabkana aan la raacin qur-aanka daliilkooda wuxuu ku soo aruuray inay dhahaan aabbayaashana wixii aan ka soo gaarnay ayaan raacaynaa ilahay marka wuxuu yidhi aabbayaashood ma iska raacayaan haddii aankee aabbayaashood ay yihiin kuwa aan waxba garan ma la iska raaca aabayaasha qofka waxaa lagu raacaa inuu waddo fiican ku taagan yahy waddo ceel tagta qofku inuu qaaday ayaa lagu raacaa laakiin qofaad hubto inuu lunsanaa lama raaco qofaad ka shakisaneed inay lunsan tahay in kale aada kala helinna ayadana raadkeeda leeskagama ordo waxaa la raacaa raad la hubo inuu jannada ku geynaayo laakiin raad aad hubto inuu naarta ku geynaayo ama raad aad ka shakisan tahay meelou kuu wado lama raaco raadkaas ilahay marka wuxuu yidhi waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo gaalada ittabicuu raaca maa shay raaca anzala allahu alla uu soo dejiye oo qur'aan ah qaaluu waxay leeyihiin bal iska dhaaf inaan raacno qur'aankee raaci maynee natabicu waxaan raacaynaa maa shay ayaan raacaynaa alfaynaa aan helnay aabbaa'anaa aabbayaashana calayhi dushiisa iyagoo ku sugan aan helnay oo kufri ah oo asnaam caabudid ah kaasaan raacaynaa aabbayaashooda taqliidayaan ilahay marka wuxuu yidhi awalow kaana aabbaa'uhum ay aytabicuuna ma raacayaan aabbayaashood walow kaana haba ahaadeen aabbaa'uhum aabbayaashoodba ha ahaadeen laa yacqiluuna kuwa aan caqliyeynaynin oo aan garan oon fahmaynin shay an waxba oo caamo ah aabbaha ilahin waan raacaynaa kaafir oo ahaa xagga cilmiga iyo aqoontana caamiya jaahil ah marka ilahi wuxu le ma iska raacayaan aabbayaashu waxay rabaan ha ahaadeen soomaalida laftirkoodu arrintan waa ku balaysan yihiin oo khayrkii wanaagga markii loo sheego oo ducaaddu khayrkii wanaagga u sheegaan waxay leeyihiin waxaan ab iyo isirkama aanaa soo gaarin diinuna waa diintii aan aabbayaashana ka soo gaarnay waaridkana iyo awowayaashana awowayaashoodna waxaaba laga yaabaa dumarka inaysa nikaaxsan jirin suurtagala awowayaasha soomaaliyeed inaysa dumarka nikaaxsan jirin ayaa suurtagala oo qaarkood ankee gabadhu iyadoo habeen madow guri iska jiifta waxaa laga yaabaa inay inta afar nin u timaado ama shan nin u timaado ay afar taadin qabtaan ay la cararaan sidii waraabihii oo kale iyo bahalkii oo kale ay say usii wadaan dhowr habeen iyo dhowr maalmoodna la yihahdo ninkaanaa ku qaba ee aqal la iskaga geeyo wax sheikh iyo shuhuuda midnana aan loo geynaa suurtagal waayihii dambe waxaa bilaawday sheekh iyo shuhuud in loo geeyo iyadoo dhacaan laftirkeedu laakiin waagi hor inta la dhacaa saas layskaga sii heejira saasaa la yskaga sii heejira maraan dheerayn wax tukadaa la wey jir dadka dhan laga weynaa waagii dambeoo culummadu ay u timid oo sheikh la helay gabar nikaaxiya waxaa leeyahay haddana shuhuuddii iyo shaahidaankii ha la raadiyo markaasaa waxaa leeyahay reer hebel nin tukadaa ku jira ha laga gooba hadeere raggii soo gaaraa jooga reer hebel nin tukadaa ku jira ee ha laga raadiyo oo markhaati gala markaasaa gabadhii iyo ninkii watay iyo raggii la socday iyo shiikhii nikaaxi lahaa a waxay isku ag xandhib maayaan bil laba bilood ayaan intaasna waxaa la sugaa wax markhaati galaa la sugaa sheikhii waa joogaa kii lagu nikaaxi lahaana waa joogaa weligiina inuu joogaa laga yaabaa laakiin aabo markhaatigii cadaaladda ahaa oo tukaayo ahlu salaadka aha waa lawaa awowga uu leeyahay awowgeygayaan ka soo gaaray diin uu leeyahay waa awow laga yaabo inuu aha geelqaad qaatil ah dilaa ah mooryaan ah qiblaba meela jirtaba aan aqoonba haddii la yidhahdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xoo ahaa anke nebi maxamed wuxuu ahaa aan aqoon nabigaada magacii haddii la yidhahdo aan aqoon nabi maxaa laga wadaa aan aqoon waa raacaynana waa leeyihin wixii aan aabbayaashana ka soo gaarnay leey marka sax ma sax ma wixii aan aabbayaashana ka soo gaarnay iska raacayna wixii xaqaho aabbayaashana aan ka soo gaarnay waa raacaynaa laakiin wixii aan xaq ahayn raaci mayno ama aabbayaal ha ku dhaqmeen ama yeesu ku dhaqmine taqliidka noocaasuna wax fiican maaha ogaadana taqliidka noocaasu cid walbo ilaahay ou rasuul usoo diraahi waxay rususha ku mucaaradi jirtay isku waafaqsan yihiinba waa taqliidka noocaas aabbayaashana waxaan ka soo gaarnay aan raacno iska ilaasha marka arrintaas ilaahay marka wuxuu yidhi awalow kaana aabaa'uhum yattabicuuna ma raacayaan walow kaana haba ahaadeen aabaa'ahum aabbayaashood laa yacqiluuna kuwa aan garan shay-an waxba ee walaa yahtaduuna aanana hanuunayno hanuunba ku taagnayna ma iska raacayaan wamathalu aladiina kuwii tusaalahoodii kafaruu gaaloobay iyo waman yadcuuhum ila alhudaa iyo ciddii hanuunka ugu yeerayday tusaalahoodu wuxuu yahay kamathali ladii kii oo kale oo yanciqu dhawaaqaye bimaa shay u dhawaaqaye laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an dhawaq iyo wanidaa'an yeerid mooye summun gaalada noocaasu summun waa dhagoolayaan bukmun waa aflaawayaal cumyun waa indhoolayaal fahum ayagu laa yacqiluuna waxba ma garanayaan ilaahi subxaana watacala wuxuu ka warramay gaalada oo loo qadaray inay kufriga gaalnimada ku dhintaan iyo cidda dadka noocaasa dacwada ku gudanaysa oo ama rususha ilaahay ah ama ducaadda ah waxay ka dhigan yihiin markaasuu wuxuu ku tusaaleeyey labadaas qolo oo qolana ay ducaadda tahay dacwada gudanaysa oo dadka tawxiidka iyo xaqa ugu yeeraysa qolana ay tahay gaalada aan looguba talagelin inay xaqa qaataan oon loo qadarin inay xaqa rumeeyaan a alla wuxuu ku tusaaleeyey subxaana wa tacaala nin xoola la jira ee xoolihii u yeeraayo u dhawaaqaayo u heesaaya aa lagu miisaaliye ninkaas xoolaha la jira ee xoolaha u dhawaaqaahi xoolaha u dhawaaqaahi dhegtoodu waa doloshaho shanqar waa maqlayaan laakiin waxa qofka dhawaaqahu uu sheegaa ma fahmayaan maanta oo dhan ninka geela la jiraahu geela ku heesa marna geela waa ammaana marna waa caaya marba waxau sheega neefkan geelaahu waa uu maqlaa qofkan shanqartiis inuu dhawaaqa waa uu ogyahay laakiin waxa uu ku warramayo wuxuu ku dhawaaqa miyuu ogyahay waxba kama oga kan ariga la jiraa waa saas kan lo-da la jiraa waa saas saasoo kale waxaa ka dhigan gaalada qalbigooda daabaca la saaray oon xaqa qaadanaynin xaqa inay qaataanna aan loo qadarin iyo daaciga kuwaas khayrka iyo wanaagga ugu yeeraa ama rasuul ha noqdo ama kheyrkiis ha noqdee daacigii waa u yeeraa khayrka waa ugu yeeraa ayagu shanqarti marka waa maqlaaya neefkii xoolaha shanqarta maqlaayay bini aadamka laakiin waxa shanqarta bini aadamka uu ka wado aan fahmaynin oo kale waaye marka qofkaani kaafirkaahu oo kufriga inuu ku dhintana loogu talagalay oo inuu hanuuno aan loo qadarin shanqarta daaciga waa u maqlaa laakiin shanqarta daaciga fahmi uu maayo qalbigiisana wax ka geli maayaan hadalkaas qabqamtaahu maqlaa bes ilaahay marka wuxuu yidhi wamathalu ladiina kuwii tusaalahoodii kafaruu gaaloobay iyo waman yadcuuhum ila alhudaa iyo ciddii ayaga ugu yeeraysa hanuunka ugu yeeraysa tusaalahooda wuxuu yahay kamathali ladii kii oo kale yanciqu dhawaaqaaye bimaa shay u dhawaaqaaye laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an dhawaq mooye iyo cod mooye iyo wanidaa'an yeerid mooye waa iska agdhowhin labada macno neefkii xoolaha wuxuu maqlaa qaylo yeerid ayuu maqlaa loo yeeraayo laakiin waxa laga wado yeeriddaan fahmi uu maayo saasoo kale ay ka dhigayiin kuwaasuna ilahay marka wuxuu yidhi summun ay hum gaalada noocaasu oo kufriga inay ku dhintaan la qadaray summun hum ayagu summun waa dhegoolayaal oo xaqa waa ka dhegala-yihiin bukmun waana aflaawayaaloo xaqa inay ku warramaan waa ka afla-yihiin cumyun waa indhoolayaalo xaqa inay arkaan waa ka indhasaaban yihiinoo waa ka indhala-yihiin fahum ayagu laa yacqiluuna waxba caqliyey maayaan waxba fahmi maayaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kuluu cuna min ayibaati maa kii kiisa wanaagsan cuna rasaqnaakum aa idinku arsaaqnay washkuruu lilaahi allan u shukriya in kuntum haddaad tihiin iyaahu alla keligiis tacbuduuna kuga caabudaaye ilaahi subxaana watacaala meeshaan waxuu dadka u sheegay in waxa lagu arsaaqay ay laba iskugu jiraan waxna waa xalaal waxna waa xaaraam wixii xalaasha ahaa ilaahi subxaana watacaala dadka wuxuu yidhi isticmaala oo cuna ilaahayna uga shukriya waxa xaaraamtaana waxaa laleeyahay ka fogaada xaaraamta iyo xalaashana waxaa badan iskumana dhowee xalaashaa badan bal xaaraamtu wax kooban waaye qaarkeedna waa noo imaan doonaa haddii aan la yidhahdo ilahay marka wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka rumeeyow kuluu cuna min qayibaati maa kii kiisa wanaagsan wax ka cuna rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay kii aan idinku arsaaqnay wixiisa xalaashaa cuna washkuruu lilaah allana u shukriya subxaanahu wa tacaala in kuntum haddaad tihiin iyaahu alla keligiis tacbuduuna kuwa caabudaya allah u shukriya inamaa xarama inamaa in kala mahane xarama ilaahay wuxuu xarimay calaykum dushiina almeytata baktiga iyo wadama dhiigga iyo walaxma alkhinsiiri iyo hilibka doofaarka iyo wamaa sheegii uhilla sowdka kor loo qaaday bihi ay bidabxihi asaga gowriciisa sababtiis ligayri illaahi ligayri ismillaah magaca alla waxaan ahayn faman idura ciddii la dhibaato geliyo hayra baaqin xaal uu yahay mid xadgudbaya heyrkiis walaa caadin mid gardaroonaya heyrkiis xaal uu yahay falaa ithma calayhi kaas korkiisa wax dembihu ma ahaanin ina allaha alle hafuurun waa mid dembi dhaafo ah oo raxiimun naxariisanaayo meeshan ilahay wuxuu ugu warramay waxyaabaha oo dadka ka xarimay wax ka mid a waxaasna waxaa la yidhi yaan loo dhowaanin waa xaaraame qofkii cunto oo u bareertay cunitaankeedana waa ay ku dembaabe kabiira min alkabaa'irna waa ay ku dhace waxaa laga soo reebay dad hadday cunaan aan dembi lahayn waxyaabahaas meeshaan lagu sheegay dadkaasu yeeyihiin waa dadkii nafu ay u geydo inay waxaan cunaan nafta bini aadamku ilaahay xurmuu siiyo subxaanahu wa tacaala haddii qofku oo is yidhaahdo naftu waa kaabaxe wax kaloo nafta ku celidana lama arko ashyaadan mahane wax kaloo nafta ku celiyana oo waayo nafta inuu ka ceshado waa loo ogolyahay wax dembiyana kuma laha xalaal waayo macnaheedu ma aha laakiin daruurada a u banaynaysa inuu waxaan wax ka taataabto uu nafta ka ceshado ilahay marka wuxuu yidhi inamaa in kala mahani xarama ilaahay waa xarimay calaykum dushiina almeytata meytada inta idinka xarimay waa intaan meytada iyo baktiga waa neefka iyadoon la gowricin gowrac sharciya dhinta waa xaaraam meytada laba arrimoodaa nabigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam oo bannaan labadaas arrimood mid ka miduhu waa wixii badda ku dhex dhinta oo dhan ama wax badda ku jira ama ha la soo baxsho iyagoo nool ee hala bireeyo ama iyagoo meyda hala arkee intuba waa xalaal shayga kaleo asaguna haddii uu dhinto iyo hadduu nool yahay labadaba xalaasha na waa kii asna waa sheega la yidhaha ayaxaya jaraadka dhiiggana asna waa xaaraama ilah yidhi subxaanahu wa tacaala waana noo imaan doontaahe waa dembiga masfuuxa ah oo dhiig rubadeedka ah oo neefka markii la bireeyo ka qulqulahaya neefka markii la bireeyo rubadiisa dhiigga ka qulqulahayo ka boodaya waana nijaas waana xaaraam dhiiggaas waxyaaba waxaa jira marka dhiigahoo dhiigga la xarimay aan soo gudagelaynin oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo waa laba dhiig waa beerka iyo beerka yaraha labadu waa dhiig ka samaysan yihin haddana ilaahi subxaana wa tacaala waa uu xalilo dadka waa uu xalaaleeyey dhiigga neefka markii la gowraco oo dhiig rubadeedkiisu oo baxo oo la jarjaro xibnaha ku dhex jirjira oo markii dheriga lagu rido xibnaha carun ahaan usoo baxayana kaasuna xaaraan maa midka xaaraamta waa midka masfuuxa oo qubmaayo walaxma alkhinziiri iyo hilibka doofaarka ilaahay xarimay subxaanahu wa tacaala hilibka doofaarka iyo xeyrtiisa iyo maqaarkiisa iyo wax dhan waa xaaraam wamaa iyo kiiya ilaahay xarimay subxaanahu wa tacaala uhilla alihlaalku waa rafcu sawti bishayi uhilla kor loo qaaday sawtka bihi ay bidabxihi gowriciisa sababtiis ligayri illaahi ay liismi gayri illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala cidaan ahayn magacooda wixii lagu sheegay shaygii markii la gowracayo sifadii la rababa ha loogu gowracee magaca ilaahay magacaan ahayn lagu xusay markii la gowracayo oon alla magaciisa lagu gowricinna asna waa xaaraam waxaa la rabaa shayga markii la gowracayo xoolaha bismillaahi in lagu gowraco haddaad waxaan magaca alla ahayn ku sheegto xoolaha agtooda markaad gowraceeda sheegaas wuxuu noqo aada gowracday xaaraam iyo baktigu la mid noqona hilibka khinsiirka iyo hilibka doofaarka iyo dhiigga iyo baktiga iyo midkaas aan magaca alle subxaana wa tacaala magacaan ahayn la sheegay markii la gowracayo waa isku mid magaca alle magacaan ahayn oo dhaanna waa soo gudagala meesha haddaad tidhaahdo maxamed allahu akbar barra ku siido bakti waa nabi maxamed adoo ka wada calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil haddaad tidhaahdo waa bakti iska daa wixii ka hooseeyana inta badanna jinnigaa loo gowracaa xoolaha iyo waxaa loo gowracaa dad la leeyahay awliye ilaahay waaye ama magacooda lagu sheegaa calaa kullin ilaahay cidaan ahayn magacooda haddii wax lagu gowraco waxaas magaca alle magacaan ahayn lagu gowracay waa bakti waa laga tega wamaa sheegii ayaa alla idinka xarimay uhilla dhawaqa kor loogu qaaday bihi ay bisababi dabxihi ligayri illaahi ligayri ismi illaahi ismka alle waxaan ahayn kor loo qaada oo la sheegay faman idura a ilaahay yidhi marka ciddii loo dhibaato geliyo waxyaabahaas lasoo sheego xaaraamta ah oo naf u qabato oo naftu waa kaa baxay haddaada iyaga ku ceshan is yidhaahda غayra baaqin xaal uu yahay mid xadgudbaaya keyrkiis xaal uu yahay walaa caadin iyo mid gardaroonaya keyrkiis xaal uu yahay falaa ima calayhi waxaa la sheegay qofkii daruura u qabato oo is yidhaahda naftu waa kaa dhece haddaada waxyaabahan wax ka dhedhemin ooda nafta ku ceshan inay u bannaan tahay inuu nafta ka ceshado waxyaabahan inuu nafta ka ceshado uusan dembi ku lahayn markii laba arrimood ama laba sifo laga soo reebo oo laga yaabo qofku inuu ku sifaysan yahay labada sifo waa maxay midka hore waa khayra baaqin baqiyu waa xadgudubka waa inuusa intii nafta u celinaysa uusa ka siyaadsanay culamada qaar ku fasireen nafta intii u celinaysa ou nafta ku cesho kari oo ku meel gaari karay waa inuusa ka kororsan shaygan markii uu nafta ku ceshanaya hilibka doofaarka iyo baktiga iyo waxa la midka ah wixii nafta u celi karaa keliyuu nafta ka ceshana wixii ka badan looma ogola dembiiluu ku noqonaa inuu sahayahaan u qaato lama ogola inuu kaydsado lama ogola inuu calooshu ka buuxsado lama ogola waa inuu nafta ka ceshado bes hayra baaqin haddii marka uu xadgudbo oo intii nafta u celi kartay uu ka kororsado baaqiyuu noqonaa dembiiluuna noqonaa caadkuna waa mid gardaroonayo waa inuusa ahayn qofkaani qof sida uu sheegaa aan naftu ka dhacaynin haddii uusa waxaan dhidhimin waa inuusa ahayn ee waxaan ninku gardaroha inuusan noqon nin waxaan ka maarma waa inuusan noqon haddaba waxaan ka maarmay ee waxaan gardarro uu cunayo dembiilow ku noqonaa haddii uu yidhaahdo kun jeer hadduu yidhaahdo nafaa ii heyde laga yeeli maayo se ilahayna subxaana watacala cid la siri kara maahan ama wuxuu heli karaa ayaga waxaan ahayn uu nafta ka ceshado markaasuu xadgudub la yimid wuxuu sameeyey gardarow la yimid wuxuu ku gardarooday kaceshadka oo waxyaabahan baktiga ah ama xaaraamta uu nafta ka ceshaday ayuu ku gardarooday oo wax kale uu nafta ka cesha karaa jire oo xalaal ah waa lagu fasira saas waxaa kaloo lagu fasiray hayra baaqin walaa caadin labadan shay baaqiga waxaa la yidhi waa qofka fallaagada ku ah dowladda islaamiga ah oo duurka ugu jira sow dowlad islaamiya u ridi lahaa iyo imaarad islaamiya ah sow u ridi lahaa qofkaasu maadaama uu baaqi yahay buqaadna uu ka mid yahay naftiisu xurmo ma leh haddii isagoo gaajo u caddahay uu baktiga arko maadaama uu dembiba duurka u galay iyo ilaahay caasin ou ilaahay u caasinayo uu duurka u galay naftiisu xurmo male waxaa laleeyahay baktiga ka leexo bakti waa kaa xaaraami haddaad cuntana waa ku dambaaba halaleeyahy naftiisa ma waan xurmo isale naftiisa la ilaalayn haddii la yidhahdana qof dowlad islaamiya inuu rido u labistay naftiisu xurmo male kaas waaya waxaa kaloo caadinkana waxaa lagu fasiray midka gardaroonayo dowlad inuu ridoba yuusa duurka ugu jirin laakiin wuxuu duurka ugu jiraa inuu shufteeyo iyo inuu isbaaro dhigto iyo burcadnimo uu duurka ugu jiraa ama badda ugu jiraa maadaama uu gardaraalow yahay asagana haddii naftu ka dhece ankee looma ogola inuu nafta ka ceshado waxyaabahan xaaraamta ah faman dura ilahi wuxuu yihi ciddii loo dhibaatogeliyo ashyaadan lasoo sheegoo la xarimay hayra baaqin xaal uu yahay mid xadgudbaaya heyrkiis walaa caadin iyo mid gardaroonaya heyrkiis xaal uu yahay falaa ima wax dembiyu caleyhi kaas dushiisa ma ahaanin in allaha alle hafuurun waa mid dembi dhaafa ah oo raxiimun naxariis badan ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaayey maa shaygii anzala allahu alla uu soo dejiyo min alkitaabi ah oo wayashtaruuna iibsanayay bihi kitaabka qarintiisa ku iibsanayay hamanan dheef oo qaliilan yar ulaa'ika kuwaas maa ya'kuluuna ma cunaayaan fii butuunihim caloolahooda ma ka buuxinayaan ila naara mooye walaa yukallimuhum allaahu ilaahayna ma la warramayo kuwaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yusakiihim mana tahiraayo walahum waxaan u sugnaaday cadaabun cadaab oo alimun waxanuujiya ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii ishtarow iibsaday addalaalata baadida bilhudaa hanuun ku iibsaday waalcadaaba cadaabkana iibsaday bilmaqfirati dembidhaaf ku iibsaday famaa asbarahum sabar badana cala naari naarta dusheeda sabar badana maxaa ku sabar badiya naarta dusheeda meeshan ilahi wuxuu uga warramay dad ku sifoobay ama ku sifaysan sifo aada u liidata sifadaasoo ah in la qariyo ilaahi subxaana wa tacala wixii uu soo dejiyay iyadoo la yaqaano oo xaq ah sifadaas cid walba ku sifowdana ilaahi subxaana wa tacaala goodiska meeshaan ku yaalla ayuu ugu goodiye sifadaasu waa sifo aada u liidata culamada qaar waxay dhahan yahuudda loola jeedaa iyo ahlu kitaabka se iyagaa sifooyinkii nabiga qariyay calayhi salaatu wasalaam iyo wixii xaqaayo kitaabkooda ku yaallay culamada qaarna waxay dhahan waa caam sida saxiixaana waa caam haddii anka iyaga lagu soo dejiyey alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab yaan leenaho ciday ku soo degtay keliya fiirimaynee cid walba oo lafdigan soo gudagelaya ayaan soo gudagelinaynaa lafdiga cid walba marka waxaa soo gudagelaya arrintan qarida diinta ilaahay iyo sheegii xaqa aha cid walbaoo qarida ama ahlu kitaab ha noqdo ama ummadda nebi maxamed ha ka mid noqde goodis culus wuxuu ugu jiraa culummada muslimiinta in badanoo ka mid a oo laga yaabo inay qariyaan wixii xaq ahaa iyagoo yaqaana ay qariyaan ayagoo dantay u qarinayaanna ay tahay danta yuhuuddu ay xaqa u qari jireen oo ah dheef adduunyo iyo birbiriq adduunyo inay ku helaan yuhuuddii xaqi waa qariyeen waxayna u qariyeen waxay isdheheen adinkaa hadda carada ka culumo ah haddaad nebi maxamed taskiyadaan calayhi salaatu wasalaam asagaa la iska daba shuba adinkana waa laydinka tega dadkii siyaarooyinka idiin keeni jira iyo hadiyooyinka idiin keeni jira sharciga aad u naqi jirteen culummada aad u ahaydeen biilka iyo aad ka qaadan jirteen iyo adduunyada na waxay idinka aadaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii marka nebi maxamed laydinka aadi lahaa oo saldanadii aad haysateen iyo adduunyadii iyo sandareeradii adduunyada ood heli jirteen aad weylahaydeen qariya oo sacabka saara wixii sifa nebi maxamed owlaha calayhi salaatu wasalaam iyo wixii xaqiiqo ahaa iyo wixii run ahaa oo kitaabkii towraadaha ku yaalla ayay isdheheen oo door bideen cid walbo marka aan ayagaba aan ahayn hadday rabaan oo ummadda nebi maxamed ka mid a calayhi salaatu wasalaam oo iyagoo xaqii yaqaana is yidhi haddaad xaqa sheegtaan wixii taageere aad heli jirteen inaad qaar ka mida weynaysaan ama aad wada weynaysaan ama jaga adduunyaad weynaysaan ama ixtiraamkii culum ahaan laydin ixtiraami jiray iyo tuftii laydinka tufa jiray aad weynaysaan is yidhaahda ee saas xaqa u qariyahay iyaguna ayadda waa soo gudagalaaya ilahay marka wuxuu yidhi in aladiina kuwa yaktumuuna qarinayay maa shaygii anzala allahu alla uu soo dejiyo oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah kitaabkii towraadaha iyo kii injiilaha iyo kii qur-aanka ahaa oo wayashtaruuna iibsanaya bihi qarinta kitaabka ay qarinayaan ku iibsanaya ay bikitmaani lkitaabi thamanan dheef oo qaliilan yar say dheef yar u iibsanayaan hadday muujiyaan waxaa kitaabka ku yaala waxay isleeyihiin taageeradii laydin hayaa yaraanaysa adduunyadii laydin sii jiraad weynaysiin cidda hadda xaqa ku taaganaa laydinkaga jabaaho laydinka raaca saasay isleeyihin xukunka dadkaad ugeli jirteen aad weynaysiin laaluushkii laydin sii jiraad weynaysiin waxaasay isleeyihin ilaahay marka wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasi maa ya'kuluuna ma cunaayaan fii butquunihim caloolahooda dhexdooda ma ku cunayaan oo caloolahooda ma ka buuxinayaan ila naara naar mooye maadaama ay ka doorteen kitaabkii ilahay wixii ku yaalla inay caddeeyaan ay ka doorteen adduunyo yar iyo wixii iyaga la sii jiray oo ama rishwo ah iyo laaluush ah ama ah siyaarooyin loo keeno maadaama ay ka doorteen iyo jagooyinkii adduunyada ilahay wuxuu yidhi waxa ay waxaasinta ku helaan ay caloosha geliyaan waa naar waa naara layidhi maadaama naaru ka dambaydo oo waxaanu ay yihiin wax naarta sababaaya walaa yukalimuhum allahu ilaahayna ma la hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama se oo u caraysan yahe ma la hadlaayo maxaa laga wadaa ma la hadlaayo hadal naxariiseed kula hadli maayo walaa yusakiihim ilaahayna ma tahiraayo oo ma hufaayo subxaanahu watacaala oo ma ka tahiraayo dunuubta ma laga tirtiraayo walahum waxaan usugnaaday cadaabuna usugnaada oo aliimun waxanuujiya ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii ishtarow iibsaday addalaalata baadidii sayladda iyo suuqa ka soo iibsaday bilhudaa hanuunkana ku iibsado oo hanuunka ku bedesha ay bedela hudaa hanuunka bedelkiisay qaateen baadidii ayay qaateen waxayna iska geeyeen suuqa oo bedelka baadida suuqa waxay geeyeen waxaa la yidhaahdo hanuunkii shaygii sababta u ahaa hanuunkooda waa ka tageen shaygii sababta baadidooda u ahaana waa ay qaateen shayga sababta baadidooda u ah oo ay qaateen waa qarintii kitaabka ilaahay la qariyey shayga ay ka tageen oo kaas ay ku bedesheenna waa maxay oo sababtan hanuunka u ahaa waa caddaynta la caddeeyo kitaabkii ilaahay caddaynta la caddeeyo waa ilaahay marka wuxuu yidhi walcadaaba cadaabkiina waxay ku badasheen oy ku gateen bilmakfira dembi dhaafay ku gateen ilahay marka wuxuu yidhi famaa asbarhu maxaa ku sabar badiyey cala naari naarta ku sabar badiy naar u sabri oga naar u sabri oga acmaashii naarta ay ku geli lahayen u sabri oga oo naar u dulqaada oga naar uma dulqaadan karaan laakiin acmaashii naartay hadda iskaga jiraan waxba ma oga waxa uga dambeeya ka dambeeya warkama hayaan qiyaamahana naarta waa la gelinayao naartana waa iskaga jirayaan famaa asbarahum cala annaar naarta maxaa ku sabr badi naar ku sabri ogaahoo naar iskaga jiri oga daalika biana allaha nazala alkitaaba bilxaqi daalika kaas waa ahaaday kaas lasoo sheegay iyo kaagaasi waa uu ahaaday dadkaas in la cadaabayo oo naarta la gelinayo oo saas loo ciqaabayo biana allaha bisababi ana allaha alle nazala alkitaaba kitaabka inuu soo dejiyey bilxaqi isagoo kitaabku xaq ku dheehan ayaguna ay kitaabkii inkireen oo kitaabkii qariyeen saasay ku muteen cadaabkaas qiyaamaha wa ina aladiina kuwiina ikhtalafuu iskhilaafay filkitaabi kitaabka isku khilaafay oo qaarba wax ay dhaheen qaar waa shicir ay dhaheen mushrikiintii carbeeda laga wada qaar ay dhaheen ee waa sixir qaarba ay wax ku sheegeen la fii shiqaaqin khilaaf kuwa ku sugan weeye iyo dhinac kuwa ku sugan oo baciidin xaqa ka fog oo aada u dheer kuwa ku sugan waayo kuwaas waa kuwii kitaabka qur-aanka isku khilaafay kuwii kitaabkii towraadaha isku khilaafana waa lasoo gudageli karaaho ayaddu waa ka warrame waa la dhihi karaaho qaarna ay rumeeyeen kitaabkii towraadaha qaarna ay beeniyeen darsigeennina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi altowfiiq